waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
markii soomaaliya la joogay malabka waxaa laga heli jiray geedo ama dudumooyin ay shinnidu markaas iskeed malabka ugu samayso dalkanse waa australia ee malabka waaba la beertaa oo guryaha ama goobo kale ayaa lagu abuuraa halkaas oo malabka ay ku samayso jaamac faarax oo degan melbourne ayaa gurigiisa ku samaystay shinni malab u samaysa waxaana dhowaan booqday gurigiisa iyo goobo kale oo malabkaasi uu ku sameeyo waxaana weydiiyey sida uu u bilaabay arintan malab samaynta iyo abuuridda shinnida waxaan ku bilaabay anu kolley haddaa sidaad maqlaysidba dadka qaar waxa weeye waa political activist anu waxaan ahay dadka ahay health activist waxaan ogaaday baahida loo qabo yacni shinnida adduunka shir aan ka qayb galay baana waxaan oo dhan yacni maskaxdayda soo geliyey waxaan dhiganayay hadda sanad baan dhiganayaa koorsiga laakiin shinnida waxaan bilaabay aan dowladdana ka sharciystay wax laba sana iyo dheeraad marka waa shay aan yacni hoobi u leeyahay ama aan aada u xiiseeyo waxaan ku bilaabay hal gaagura laakiin maanta waxaan leeyahay shan gaagur mala badanna wuu ka soo baxaa yacni runtii waa wax aad aad loogu farxo oo aan anigu yacni isleeyahay bulshada soomaalida maadaama loo baahan yahay food security food securityguna uu muhiim yahay yacni bacriminta ama waxyaabaha loo baahan yahay wax weyn bay shinnidu ka qaban kartaa waa gardi gaaguurku waa sanduuqyada shinnidu ay malabka ku abuurto marka kiiba imisaa ka soo baxda imisaa la sugaa inaad malabkaas uu diyaar noqdo
waxay ku xidhan tahay yacni shaqada ama gaaguurtaasi caafimaadkeedu siduu yahay wakhtigan innagu hadda aan joogno oo kale waa wakhtigii springiga springiga aad bay u shaqaysaa wakhtiga qaboobaha waxaa laga yaabaa hal sanduuq oo kaliya inay shinnida oo dhani ku jirto laakiin marka wakhtigan oo kale sanduuq labaad baad saaraysaa adduunkaasi buuxsamana mid saddexaad baad saaraysaa shinnida had ya jeer waxaanu nidhaahnaa yacni ereyadaanu isticmaalno siddeed frame iyo toban frame baan nidhaahnaa marka kuwa guriga i yaalla waa toban frame marka halkii frame markay malabka samayso ka soo qaad saddex kiilo saddex waxaad ku dhifataa toban marka sanduuqii hadduu malabku buuxsamo waxaa ka soo baxaya soddon kiilo
marka miyaad iibisaa yaa isticmaala ma ganacsi ahaan baad u samaysaa may anigu waxaa kolley asxaabtaydiiyo dadkaasnaqaana baan inta badan siiyaa because sababto waa waxaan jecelahay hoobiya laakiin shinnida sideedaba malabka kasako waxay leedahay waxyaabo kale oo sida cosmatica by product fara badan bay leedahay shamac baa laga samayn karaa bahalkan afka la marsadaa laga samayn karaa waxyaabo kale oo weliba qaaliyaa jiroo la yidhaahdo problas oo shinnidu ay iskaga difaacdo oo waxyaaba cosmatiga lagu daraa jira markaa shinnidu shinnida oo keliya un maa laakiin anigu sidaba ma iibiyo waa waxaan jecelahay aan dhir gaarana ugu dhaqo weliba gaar ahaan dadka inta dibadaha jooga waxay maqlaan waxaan la yidhaahdo manuuka markaa geedka manuuka waan u beeray waa shinnidayduna way cuntaa runtii aad baan ugu faraxsanaynaan weliba anigoo waxaan kugu daray intaanan dhamayninbo dowladdu waxay igu siisay shaqo kaashuwaale inaan noqdo state quaranty response team ama dadka ka hortaga cudurka waa gartay mar aan gurigaaga booqday waxaad tustay shinnidii oo malabkii samaynayso oo sanduuqyadaas malabka ay ku samayso marna gelaysa marna ka soo baxaysa iyagoo ubax wada n shinnidu disibiliin gaara ama si xataa bini aadanku kala dambayn aysan lahayn bay u shaqaysaa ballinyar haddaad noo dulmarto boqoradda iyo shaqooyinka kala duwanoo ay qabtaan shinnida hoos timaada shinnidu horta waxay ka kooban tahay saddex shay waa boqoradda iyo dron oo ninkaa iyo workers b marka qof kastaba wuxuu leeyahay shaqo gaar ah marka sidaa markay u soo baxaanba shaqada ay leedahay workers bidku mid baa laga yaabaa inay biyaha u soo dhaamiso mid baa laga yaabaa intay tagto inay soo gurto nectar ama pollin la timaado mid baa laga yaabaa inay irida un ilaalinayso qaar baa laga yaabaa inay quudinayaan boqoradda marka qof kastaba shaqo gaara ayuu leeyahay mida labaadna shinnidu waxay kaga gedisan tahay markaad cabaar joogtid waddankeennii oo kale aad baa looga baqaa oo dadku maalinkii inta badan ma furaan bahashu dhididkaagay baranaysaa qofkaa tahay bay baranaysaa cabaar markaad la joogtid marka aad bay uga gedisan tahay haddii kala dambaynta ay leedahay aan lahaan lahayn waxaan u malayn lahay inaynu nidaamkeeda haddaan raacno wax badan ka baran lahayn marka shinnidu waa runtii wax shaqadeedu ay ilmuhu markuu saa usoo baxaba uu garanayaa meeshuu tagayo meeshuu u daaq tagayo gudaha isagoo ku jira ayaa waxaa jira wax la yidhaahdo wiggle dancing oo loo sheegayo meeshuu marayo intuu u soconayo meeshuu ka leexanayo iyo meeshuu geedka ka soo daaqayo marka waxay leedahay waa cashir bad ah yacni waa cilmi qofka hadduu afartan sano ku jiray iyo hadduu lixdan sano ku jiray weli wax badanuuna yacni discover garaynin baa ku jirta shinnida waa gartay malabka gurigaaga aad ka soo saartay waan dhadhamiyey waxaan isleeyahay markaan u barbardhigo malabka aan dukaan ka soo gadan jiray aad buu uga duwanaayo matalan markii ugu horraysay riiraxdaan dareemay inuu malabkaasu yahay mid aan waxba lagu darin ama sokora maxaad isleedahay way ku kala duwan yihiin kan gurigaaga aad ka soo saartay iyo kuwa dukaamadan ka gadanno waxay ku kala gadaysan yihiin sideedaba shinnidu markay malabka samaynayso aadamaha uma samayso lafaheeday u samaysataa marka waxaa habboon qofka shinnida dhaqanayaay hadduuna dee qof ganacsato ahayn inuu yacni qaybna u reebo oo kaga baxdo waqtiyada qaboobaha qaybna isagu qaato waxaa la yidhahdaa bonus baa la yidhahdaa ama subar waxaa laga yaabaa xagga sare inay buuxiso maxaan ku idhahdaa saan kuu sheegay soddon kiilo ama afar iyo labaatan kiilo kolba noocaagu wuxuu yahay marka haddaad ka qaadato siddeed inta kale way u hadhaysaa way kaga baxaysaa laakiin dadka intiisa badan ganacsiga ku jira waxay sameeyaan intay malabka ka qaataan iyo wakhtiga maxaan ku idhahdaa qaboobuhu jiro aynay baxaynin ama ay tarankeedu yaryahoo kale waxaa laysiilaa sirab ama sonkor baa laiskugu daraa oo la yidhaahdo one into ratio marka hal sonkora laba biyaa layskugu daraa markaa sonkor baa la quudiyaa marka adu waxaad ka helaysaa dee ay samaynaysaa waa wax sonkor cunay laakiin tan kale waxa weeye maaha waxba kuma darsana marka organic inay tahay bay ku tusaysaa marka taas weeye tan aad u dareentay inay ka gedisan tahay insha allah hadda waxaan ku tusi doonaa xataa tii horeed la yaabanayd maahay tan dambeen hadda sameeyey inay tii hore ka gedisan tahay because shinnidu kolba daaqa waxay cuntay ayay tahay marka haddaad wax fiican siiso wax fiican baad ka helaysaa marka ganacsi ma loo bedeli karaa imise sanduuq ama imise shinni baad u baahan tahay si aad dhaqaale uga samayso haddaad ganacsi ahaan rabto inaad u bedesho
xeerka waddankan victoria wuxuu sheegayaa haddaad shan leedahay ilaa toban ma tihid commercial waxaa tahay hobby beekeepers lacagna ma bixinaysid laakiin haddaad intaa ka badato sanadkii waxaad bixinaysaa soddon dollar haddaad konton dhaaftana commercial baa tahay marka waxyaaba badanoo xisaabtan badan bay la imanaysaa laakiin haddaad rabto inaad ganacsi ka samayso konton waad samayn kartaa dadka qaareen aniga saaxiibbanaay waxay leeyihiin ilaa kun gaagura bay leeyihiin qaar baa laba kun leh intiisa badanna dadku waxay moodayaan maaha malabka helista laakiin shinnida waxaad samaynaysaa pollination waqhtigan xadda joognoo kale almendiga ama kanoolaaga ayaa la kaxeeyaa gaaguurtaadaad geynaysaa meel pollination bay samaynaysaa beertiibaad darafkeeda dhigaysaa kabacdii beertii bay bacrimo samaysaa laakiin ninka beerta iskale wuxuu ku siinayaa siddeed boqoloo dollar maalinkan marka dadku xataa ganacsi noocaasoo kalea maaha kan malabka helistoo keliya mooye kaana waa la samayn karaa marka dadka intiisa badan laakiin anigu wakhtigan xaadirka haddii qofku rabo uu ka samayn karaa qof kale oo weliba yacni xiise laakiin markaad shinnida samaynayso waa inaad xiise u haysa haddaanaad xiise u hayn iska daaf because dhibaatana way leedahoo dee qaninyay leedahay dadka qaar haddii markuu qaniinto waxaa laga yaaba inaana dib ugu soo noqonin marka taana maskaxda ku hay waa garta marka qofkii matalan raba inuu hal sanduuq ama laba sanduuq gurigiisa dhigto oo oo malabka uu ka sameeyo markay noqoto shuruucda maxaa la maraa ma inaad ama counsilka warqad ka haysatidba dariska ma inaad la socodsiisidba shuruuc nooceeda la maraa shuruucda ugu horraysa horta maalinta hore waa inaad isduwaan gelisaa ood nambar lahaataa restoration nambar baashir waxaana laga qaataa wasaaradda beeraha marka iyagaad u sheegaysa inaad lahaanayso inta aad haysanaysaana waxay ku xidhan tahay yacni gurigaagu intuu leegyahay haddaad wan ekar tahay waxaa laga yaabaa in laba gaaguro lagu ogol yahay haddaad ka yar tahay kawnsiladuna sharcigu wuu kala gedisan yahay meelaha qaar baa unlimited ah oo dhulku hadduu weyn yahay waxaa laga yaabaa in lagaaga baahnayn laakiin mid kaloo waxaa jirta inaad yacni reporting waxaa jirta data collection inaad samayso oo aad had iyo jeer inspection samayso waa cudurro badan baa jira shinnidu ay leedahay oo la yidhahda a f b iyo e e b iyo american frobrur iyo european iyo nasoma iyo s h b small high pitlis iyo waxyaabo baroa might mid la yidhaahdo hadda aad liiskaga wacyigeliyaa oo maalmahan oo dhan dowladdu ay ku mashquulsan tahay laakiin gobolkan victoria weli aan soo gelin meel keliya lagu sheegay oo new south wales ka dhacay adduunka aada looga baqaashiro waa bahal sida maxaan ku idhaahdaa gofanaha ama shinnida xoolaha dul socota oo kale bahashan yareed arkayso bahal noocaas oo kale guradeeda saaran oo dhiigga ka shaqaaya marka kaa iminka beryahan oo dhan dowladdu wacyigelin bay samaysaa shirar badan bay u qabataa lacag badan bay ku bixisaa marka dhaqashadoo keliya maahee waxaa lagaa rabaa waayo dowladdu uma aragto shinnida aad adugu u aragto oo kale dowladdu waxay ortaa adoo geel dhaqanaya ama adoo loo dhaqanaya cilamay fahantay maaha uma aragta inuu tahay un shinni marka dowladdu sharci baa u leedahay waa adoo xoolo dhaqanaya oo kale marka qayb ka mida xoolahay ka mid yihiin shinnidu waddanka waa garta soomaaliya oo kale shinnida ama malabkaan dhehe dudumada iyay bay dad ku qodan jireen ama geedaha marka hadda nidaamkan soomaaliya oo kale ma loo isticmaali karaa in sanduuqyo la dhigto sidaanoo kale loo beero ha dabcan waa loo beeraya waxaan aad ugu faraxsanay waxaa jira urur la yidhaahdo soomaali weyn b keeping association dad runtii aada isku xilqaamay oo aqoon isweydaarsi fara badan sameeya oo ka kooban shanta soomaaliyadood meeshay deganta oo kale weliba aan u baahnaa sida iyadoo kale waayo annagu waxaan had yeeshee taageero dowladeed baan helna aan haysanin taageero dowladeed laakiin waxyaabaha ay samaynayaan aad aada ugu farxayso oo gobol kastoo soomaaliya aad ku arkayso runtiina ka baxsan arrimaha siyaasadda laakiin dhaqashada iyo malab soo saaridda waddankeennuna haddii la heli lahaa yacni in la sameeyo promotion ama marketing waxaan aaminsanaan lahaa waayo waddanka adduunyada ugu fiicani waa waddanka inaga soo horjeeday la yidhaahdo yamanta geedka ugu fiican ee cunaana waa geedka gubka geedka gubkuna aad buu ugu badan yahay yacni soomaalida marka soomaalidu hadday taageero heshaan sida ururkan aan kuu sheegayo soomaali weyn b keeping association oo ku jiro runtii wax weyn bay u qaban lahaayeen deegaan ahaan xataa waxay aad ku dadaalaan inay dhir badan beeraan inay yacni macluumaad badan ururiyaan marka way jiraan dad bilaabay dad dhaqankii hore iyo meelihii sidii ku jirto ka soo qabsada waayo waxaan dundumadan galashay ka bixitaankan iyo wax swami la yidhaahda baa jiro oo la qabto shinnida marka guri bay geliyaan runtii aad bay u dadaalayaan waanay sameeyaan waa la sameeyaa hadda wakhtigan xaadirka laakiin waxaa ku badan oo dhibka iyaga ku haya malabkan dibadda laga keenayo bcause malabku wuxuu u baahan yahay in la ogaado meeshuu ka yimid oo loo baahan yahay abtirsigiisa because malabku hadda iminka kii soomaaliya ka yimid waxaa adiga kaaga fiican kan cimiladan aad joogtay inaad ka iibsato marka waxaa laga yaaba in loo soo dhoofiyo malab aan ku habboonayn cimilada ay joogaan oonay garanaynin because halkan waxaa la egaa quality bari dhow inaad la socoteedayeen kale mooye gobolkan victoria waxaa ka dhacay shirkad capolina layidho aada loo yaqaano ina malabkeeda layidhi sonkor baa ku jira marka quality control haddayna lahayn dhibkeeday leedahay wax kastaa iman kara weliba xataa waxaa ka sii daran yacni shinni waxaa laga yaabaa inay container soo raacdo cudur wadata halkan oo kale waa la kaaranti garaynaya lacag badan baana laga bixiyaa oo iminka matalanoo kale ninka boqorad ka soo iibsada meel kale waxaa laga yaabaa oo rabo inuu taran ka sameeyo inuu laba iyo toban kun oo dollar bixiyo inuu jes loo kaaranti gareeyo shirkadaha waaweyn ay keensadaan laakiin waddanka quality control ma laha marka taas baa laga yaabaa inay dhibaato kale u keento midda kale waxaa kaloo aad u dhacdo oo dhibaato ku haysa yacni runtii waddanka soomaaliya had iyo sheer waxaad arkaysaa ti oo ayax iyo wax la sumaynayo laakiin taas saameyn waxay ku yeelaysaa inay baaba'do shinnida laftigeedu sababtoo duurkii iyo dhirktii bay ku jirtaa marka waa wax la samayn karo runtiina dad dadaalaya baa jira laakiin waxay u baahan yihiin gacan qabad dowladeed bay u baahan yihiin kuwa jooga gaarisa iyo kuwa dowla deegaanka joogiyo kuwa jabuuti joogiyo kuwa somalilan joogiyo kuwa koonfur joogaaba waxay u baahan yihiin yacni inay dowladdu gacan qabato waa garta ugu dambaynta marka intii barnaamijkan aad ku jirtay maxaad is leedahay caqabadihii ugu adadkaa way ahaayeen maxaadse leedahay waxa ugu fiican oo aad ku farxday oo aad istiraahdeed aad baan ugu faraxsana inaan barnaamijkan gala maxay kale yihiin runtii markaad heshid natiijada ka soo baxda malabku wuxuu ku fiican yahay uu iska hawla badan yahay shaqadiisa waayo markaad aragtay iminkaa nin ku siiyeed iska dhadhamisay way fiican tahay laakiin hawsha loo soo marayo way adag tahay because mararka qaar waxaa laga yaabaa adigoon isogeyn intuu gloves kaa baxay inay ku qaniinto oy ka xanuujin karto is leedahay mar dambe dib uguma noqonayo waxaa laga yaabaa inaad meel aanad filayn ay kaa qaniinto laakiin waxaad ku farxaysaa markaad aragtid the end result oo aad arkaysa dee wixii aad taaban karto caafimaad ahaanna dadku saaxiibkaha oo ku farxo ku yidhaahdo weligay saad hadda ii sheegaysoo kale weligay maan dhadhamin yacni had iyo jeer waxaan jecelahay feedbacka noocaasoo kale inaan helo waanan ka helaa dadka intiisa badan because si surprise ayaan inta badan ku siiyaa laakiin dadku waxay ogaadaan inuu waxaan kala gedisan yihiin because laakiin qofka haddaad ku tidhaahdo yacni waxaan baan hayaa waxaa ka wanaagsan inuu isagu ka soo jawaabuu ku yidhaahdo waxaan baan ku arkay marka anigu runtii waxaan arkayaa food security haddii la eego haddii la eego caafimaad ahaan because sababto inta malabkaoo kale waha ka eegin waxaa ka qaalisan bahalkan aan ku sheegaya propoloska laga yidhahdo dahabka uu ka qaalisan yahay bahalkaas marka waxaa u baahan yahay yacni maalgelin fiican lagu sameeyo in la baro weliba dhirta waddankeenna ku taallaa adduunka meelaha qaar kuma taallo waxaan hadda aynu maqalnay waxa weeye waa marketing baa aada loogu sameeyey marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo sidii loo xayeysiin lahaa because waa xayeysiis waxa nin jooga maraykanka ayaa hadiyo jeer xayeysiiya malabka yamanta adduunkana inta badan kuwa kale kusoo xigaa waa meeshan hadda aan joognay australia oo manuuka haniga aada loo ammaano laakiin waddankeennu waxaan aaminsanahay inuu kaga sii fiican yahay runtii anugu waxaan ku faraxsanahay yacnii in maanta aan bari karo qof kale oo soomaaliyeeda u baahan oo jecel inuu gurigiisa wax ku samaysto waan jeclaan lahaa inuu xiisaynaya de laakiin ka niyad jabaynin inaan tusaale u noqdo kaasina waxa uu ahaa jaamac faarax oo markaasi malab ku sameeyey gurigiisa
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali